إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maraykanka ayaa duqeyn waxa uu la beegsaday gaadiid rakaab ah oo ka yimiday dhanka magaalada muqdisho oona jeeday dhanka kenya askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ku yaala duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa la sheegay inay ka baxsadeen dhufaysya dagaal oo ay ku jireen maamulka somalilan ayaa waxa uu la wareegay gaadiid qaad lagu soo geliyey deegaanada uu ka taliyo munaasabad tartan qur-aan akhris ah la xiriirtay ayaa lagu qabtay gobolka shabeellaha dhexe inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة maraykanka ayaa duqeyn waxauu la beegsaday gaadiid rakaab ah oo ka yimid dhanka magaalada muqdisho kuna jeeday dhanka dalka kenya duqeyntan ayaa waxay ka dhacday deegaanka arbow ee gobolka jubbada dhexe waxaa la sheegay in dadkii rakaabka ahaa oo saddex gaari oo maraykanku duqeyn la beegsaday la socday ay ka badbaadeen dadka ayaa argagax soo wajahay iyagooo duurka amaba howdka ku cararay waxaa la sheegay ilaa iyo tobaneeyo gantaal in maraykanku uu ku riday gaadiidkaasi rakaabku ay saarnaayeen dadka ayaa xalay waxay ka afureen arabow waxayna ka dhaqaaqeen halkaasi laakiin wax yar kadib ayaa duqayntu dhacday mid ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa uu u warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxaanuu faahfaahin ka bixiyey sidii ay wax u dhaceen
adeera waxaan joogaa deegaanka arabow dadka degan aan ka mid ahay xalay diyaaradihii cadowgii maraykankaana soo weeraray saddex gawaari oo hoomey oo maaragteed ee magaalada ka afureen oo maaragtay magaalada kasii baxeen magaalada ayadoo hal kilomiitar aan u gaarin ay duqaysmo kasoo bilaabeen walaala ilaa toban gantaal bay kasoo tuureen wax qofa wax ku gaaray niman ilaahay cadowgood maaragtay dhagartii waa naga badbaadiyey marka gawaarida yaa saarnaa gawaari dad maato oo shicib oo xamar ka imaaday oo hawmayaashiis ka socon jireen waayo caruur iyo haween iyo maaragtay niman bay saarnaayeen gaari waxay ka yimaadeen muqdisho ay ka yimaadeen kenya u socdeen kenya u socdeen xamar ay ka yimaadeen bal meesha adigu ma tagta sidaasay u taallaa xaalku waa sidee meesha saakaan tagay hadda aan kula hadlaaya meesha agteedaan joogaa ilaa toban gantaal bay tuureen mid ma qarxin sagaalna way qarxeen ilaa toban toban toban saamood amaata sariir iyo dhirti meesha kulli way daateen dhulka dhul oo maaragtay iska maaragtay bacaad buu ahaa saas ay tahayna aad bay u qarxeen dadkii maatidaha ee la duqeeyey bal xaalkooda ka warran wallaahi dadka aad bay u walaaceen walaac badan baa qabaan laakiin alxamdulillah waa iska intaan hadda wax ma gaarin qof baa fariir yar maaragtay ishaan korkeeda qof oo maaragtay oo oo rikaabka gaaray ka mid ahaa ayaa ishaan korkeeda maaragtay wax yar maaragtay oo dhaawac yar ka gaaray baabuurta miyaa wax gaareen baabuurta wax ma gaarin baabuurta wax ma gaarin ilaahay maaragtay dhagarta waa ka badbaadiyey iyo bulshada dareenkooda aad u kacsan yahay koox koox bay u socdaan meeshii koox koox bay u tagahayaan hal oo gantaal ah waxaa jiray oo guri oo maaragtay toban kilo toban toban mitar toban mitar u jiray gurigi waa dhexgalay carruur bay ka buuxeen ilaahayna waa ka badbaadiy waxna kama gaarin sanadkan iyo sanadihii kale ee lasoo dhaafay maraykanka ayaa gudaha soomaaliya waxuu ku beegsaday dad badan oo rayid ah amaba maati ah kuwaas oo uu laayay sidaas oo ay tahay waxa uu ku doodaa in uu beegsaday xubno ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin insha allah dhegeystayaal faahfaahin la xiriirta duqeynta maraykanku uu ka geystay deegaanka arabow ee gobolka jubbada dhexe wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga boga doontaan askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose una dhow magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dilkaasi geystay askarigan oo cusmaan magaciisa lagu soo gaabiyey ayaa la sheegay in xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka furatay amaba ka qaadatay qorigii uu watay muqdisho iyo nawaaxigeeda waayadan waxaa ka dhacayay dilal ka dhana dowladda federaalka iyadoo ragga dilalka geysta mararka qaar sidan oo kale ay furanayeen qoryaha askarta ay dilaan ciidamo ka tirsana maamulka puntland ayaa waxaa la sheegay in dhufaysya dagaal oo ay ku jireen ay ka baxsadeen ciidamo maamulka puntland dhowaan uu geeyey deegaanka af urur oo xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo puntland ay isku hor fadhiyaan ayaa la sheegay in halkaasi ay ka carareen ciidamada ayaa waxay u baxsadeen dhanka gobolka sanaaga sarkaal ka tirsan maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi lagu raajoogo islamarkaasina tilaabo laga qaadayo ciidamadan ayaa waxa ay kusoo tababarteen xero ciidan oo ku taala deegaanka xorgoble waxaana markii ay tababarteen habeenka gadaal la geeyey af urur oo ah furun dagaal laakiinse nafta ayaa sii weyday in halkaa ay ku sii nagaadaan maamulka somalilan ayaa waxa uu la wareegay gaadiid qaad lagu keenay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ayaa dhowaan waxa uu ku dhawaaqay in qaadka uu ka mamnuucay deegaanada uu ka taliyo laakiinse taa beddelkeeda lama uusan hadlin etoobiya oo qaadka uu dhankeeda ka soo galo gaadiid si dhuumaalaysa ah qaad ku keenay deegaanada maamulka uu ka arrimayo ayay ciidamada biliisku soo qabteen waxaana lagu buufiyey calaamada biliiska taas oo muujinaysa amaba ka dhigan in maamulka uu hantiyey amaba la wareegay gaadiidkaasi maamulka somalilan ayaa u sababeeyey mamnuucitaanka qaadka cudurka corona ee saa'idka u faafaa munaasabad tartan qur-aan akhris ah la xiriirtay ayaa waxaa lagu qabtay gobolka shabeellaha dhexe sikriyo cumar ayaa warkan faahfaahinaya
xaflad si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ku tartamayeen madaarista qaar ee degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey degmada aadan iyo baal ee gobolka shabeellaha dhexe madaarista tartamaya ayaa waxa ay ka kala socdeen degmada rolangood iyo degmada aadan iyo baal suurtagelinta tartankan waxaa gacan muhiim ah ka geystay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe munaasabadda waxaa ka soo qayb galay oo goobta ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah culummada diinta islaamka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyntii waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah tartamayaasha ka kala socday degmada rungood iyo aadayabaal oo u kala tartamayay madarasada cuhmaan bin cafaan iyo abuubakr sidiiq sheekh nuur macal cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada diinta islaamka islamarkaani ka mid ahaa martida lagu casuumay munaasabadan lagu tartansiinayay ardayda ayaa waxa uu goobta ka jeediyey kelimad muhiim ah taas oo isdul istaag uu ku sameeyey sida nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ugu tartansiin jiray saxaabada qur-aanka macnihiisa iyo lafdigiisa intaba waqad qaala allahu subxaanahu watacaala warattil ilqur'aana tartiila وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله وحده سبحانه وتعالى قرآنك كلا دقدك نبينا وحده صلى الله عليه وسلم قفك صاحب القرآن وحل قليه أقري كرنه darajaadka iyo waxyaalaha alla kuugu talagalay oo kuu diyaariyey si fuul waratil xasili oo kala dhigili kamaa kunta turatilu fi dunya adduunyada dhexdeeda siaad u kala dhigdhigi jirta fa ina mansilataka booskaagu cinda aakhiri aayatin taqra'uha waa aayadda akhrinaysa dabayaaqadeeda waa meesha adoo tartiilihaysa haddaba aad ku gaarto ayaa booskaagu yahay waxaa markaa aan isweydiihaynaa marka hore qur-aanka waa lagu tartami jiray qur-aanka waa lagu tartami jiray macaanidiisa weliba wuxuu nabigu sala allahu alay wasalam ku tartamiyey ama uu su-aal dhexdhiga saxaabada ridwaan ullahi calayh isigoo fiirihaya balbisaylkooda iyo meesha ay joogaan sidoo kale imaam maxamuud xaaji oo ah imaamka beesha abgaal kana mid ahaa martida goobjoogga u ahayd munaasabadda ayaa waxa uu u mahadceliyey maamulka islaamiga iyo waxqabadkooda isagoo mahadtaa la mid ah u jeediyey macallimiintii ardaydan dadaalka dheer ku bixisay bacdalaahi waxaanu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga gobolka shabeellaha dhexe oo maanta waxqabadkeedii oo mataqaanaa inshaa qiimo iyo qaaya badan horteeda soo dhigtay jasaakum allahu khayran wajasa-aan leenahay waxaad gudateen jis ka mida hawshii islaamku idin xil saaray inta dhimanna allah idin makaniyo inta aadna soo dhigteenna wilaayad waa uga mahad celinaynaa quruxda iyo qaymaha badneed intaas kabacdi waxaan u mahad celinayaa macallimiinta dugsiyada ee ilmaha yaryarkaa da'doodu tobanka sano ay dhammeen ee maantay aan ku ilqabowsannay ee qalbigeenna gilgilay ee waxaad arkayseen soo saaray macallimiintaas jasaakumullaah miisaankiinni xasanaadkiinni qayaamo allah idiin saaro haddana waxaan idin falayaa dadaalka inaad meeshiinna kawasii wadiin waxaa isna dhankiisa hadal ka jeediyey munaasabadda afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ee macalin maxamed isagoona kula dardaarmay waalidiinta iyo dhammaan dadka muslimiinta ah in ubadkooda ay baraan qur-aanka kariimka macallimiinta qur-aanka sababda ilmaha kusoo tacabtana ajir allaha siiyo waxay awoodeen inay ilmaha bareen kumana cayno waa ku ammaanan yihiin in shiikhaynuna waad maqlayseenoo doqonnimo waa ina wax la siyaasadaa la rabaa wuri macallimiintu ilmaha qur-aankay bareen kuma ceebaysno tabartu intay ay gaadhsiisay wax qabteen laakiin maanta macallimiintii qaar ka mida way joogaan waxay arkeen ciyaalkan markaan isu keenaynay iyo jalsadiyo arrimaheenna dhex maray waalidiinta qaar ka mida waa keennay muraadkaan ka lehayna wuxuu ahaay sunnadaanu inay ziyaadaan rabnay dan kale kama lahayn ilaahay mataqaanaa dembigeenna ku dhaafaan leenahay walaalayaal qur'aanka aan ku tartanno diinka ilaahay aan baranno aan xoolahayna gelinno qur'aanka qofku hadduu barto ou fahmo ayuu nin mataqaanaa raranoo matoor saaran yaha ninkaasaa naqan kara markana mid ka mid ah guddiga wax ka daadihinaya ee tartanka ayaa waxa uu ku dhawaaqayaa natiijada tartanka iyadoona abaalmarino la guddoonsiinayo ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka ardayga ugu horeeyo ee waa nuuruddiin abshir muxudiin waa ardayga ugu horeeyo tartama saaka madrasada cuhmaan ibnu cafaan jaa'isadeediian wadnaa ee degmada rungood kaalinta koowaad gasha ardayga labaad mukhtaar ow cali cadow ardayga saddexaad shucayb macallim cali calasow gabagabadii munaasabadan oo jawi wacan ku soo dhammaatay waxaa soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabako tukade sheekha ayaa waxa uu isdilistaag ku sameeyey waxyaabaha laga dhaxlay ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona dardaaran u jeediyey qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega gobolka kuna tartansiiyey inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka intii la leedo hadda kitaabka taradiisa la qaatay ama ha laysku qasbo ama dadku danna waa lagu qasbaa danna waa rabaan marka isu keeno inta kitaabka tiradiisa la qaatay waa aragteeno hadda markhaati kale ma rabto ninkii dambaala xataa waa og yahay marka ilaahay soo u sheegay inuu run noo sheegayo kitaabkaas wixii dhillaan ka qaadanay iyo intii dhillaan ku xukuntumaynay nabadaan helnay wixii hoog lagu jiri jira waa laga baxay hadday colaad tahay hadday abaar tahay hadday dad ma og tahay dhiig iyo naf iyo wax wal wax kastoo hadura ay tahay walaalayaal annagoon kitaabkan marka aan u naqan oon taladiisa xoojin waxba isugu kala toosi maayaan waxaan idinku waxaan idin leeyahay labada qabiil oo hadda ciyaalkan ardadan meeshaan la timidna runtii ku dayasho ayay mudan yihiin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay dad ka hanuunay oo hore si loogu daydo ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi daa'uud iyo ciise hadda ilaahay ayaa tawfiiqda waafajiyey inay hadda maanta dugsiyo furtaan xoolaha ku baxo ardadan laysugu keenay iyo macallimiintooda iga taawaliye walaayo wax ma siiso macallimiintaan ka taageernay oon meelaha uga keennay waxaadna ogaateen macallimiintaanaan la midnaha annagu hadda dugsiga hadda waa la tartamayo aakhirana waa laysu imaaha annagaa macallimiin idina inaan diinta idin tusno oon kitaabkiila idinku hogaaminno annagaana loo soo diray inta aan karno inta aan naqaanay intaan awoodno
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan saaka waa inaga intaa